majalada bolitis oo ah majalad faransiis ah ayaa dhowaan soo saartay warbixin daraasadeed ay ku bidhaaminayso sida ay ururada bulsho ee xagjidhka ah iyo kutlooyinka siyaasadeed ee ka dhisan faransiiska ee usii laba jibaarayaan weeraradooda ku salaysan diinnaceebka ee ka dhanka ah dadka muslimiinta ah ee u dhashay dalkaasi iyo kuwa soogalootiga ku ah daraasadda ay baahisay bolitis qalinkana uu u qaatay qoraaga lagu magacaabo jolio hazanliif ayaa sidoo kale soo bandhigaysa sida daahirada islaam nacaybka ee caalamiyan loo yaqaana islaamofobiya ay ugu sii xoogaysanayso gudaha dalka faransiiska iyo sarakaca ay samaynayaan xadgudubyada ka dhanka ah muslimiinta iyo muqadasaadkooda kuwaasi oo ay ku kacayaan xubno abaabulan oo ay gadaal ka riixayaan axsaab siyaasadeed oo xagjiriin ah horaantii toddobaadkii tegey ayayna majalada tilmaamaysaa in lix iyo toban qof oo faransiis ah lasoo taagay maxkamad ku taallo magaalada caasimadda ah ee baariis xubnahan ayaana loo haystay dilka laba boqol oo qof islamarkaana u badan imaamyada masaajid sumaynta cunooyin iyo burburin ka dhan ah tiro masaajid ah oo ku yaallo magaalooyin kala duwan oo dhaca faransiiska dowladda faransiiska ah ee dhacda qaaradda yurub ayaa si guud ku caanbaxday cadowtooyada ay u hayso diinta islaamka dadka faransiiska ah ayaana ku tilmaaman kuwa qabo islaamofobiya oo macnaheedu yahay nacaybka ka dhanka ah muslimiinta iyadoo ay dalkani ku sugan tahay jaaliyadda ugu weyn ee muslimiinta ku sugan qaaradda yurub dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhan ah muslimiinta ku nool faransiiska waxaa lagu dilay nin dhallinyaro ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka maali islamarkaana haysta diinta islaamka ninkan ayaa lagu qaaday weerar loo adeegsaday toorrey xilli uu ku tukanayay masaajid ku yaallo deegaanka koombe ee dhaca mandiqada kharad ee ku beegan koonfurta faransiiska dilkan oo dhacay laba bilood ka hor ayaa lagu tawthiiqiyey muuqaal ay c c kaamiradu duubtay intii uu ninka faransiiska ah beegsanayay qofka muslimka ah muuqaalka ayaana lagu arkayaa in ka badan toban jeer iyadoo qofka muslimka ah lagu duraayo mindi ama tooreey sidaba loo yaqaano ciidamada ammaanka ee dalka faransiiska ayaa laba maalin kadib markii uu dilka dhacay waxa ay gacanta ku soo dhigeen dembiilaha oo ay sheegeen in uu yahay faransiis aanan muslim ahayn dhacdadan ayayna ku tilmaameen in ay tahay mid lagula collaytamaya dadka muslimiinta ah sooyaal ahaanna dalka faransiiska ayaa weligiiba ahaa mid ka mid ah dalalka ugu daran ee lagu dhibaateeyo dadka muslimiinta ah ee ka soo jeeda iyo kuwa kale ee qaxootiga ku ah balse cadaawaddan ayaa sii laba kaclaysay sannadihii lasoo dhaafay sababo ku aadan tasriixaadka iyo hadallada ay jeedinayaan madax iyo siyaasiyiin faransiis ah sida ay sheegayaan dadka u dhoondaloola siyaasadaha xukuumadda baariis hadalladan ay jeedinayaan madaxda iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda dalkan ayaa waxa ay ku beegsanayaan dadka muslimiinta ah iyagoo ugu gafaya muqadasaadkooda culaysyada ay dadka muslimiinta ah ku wajahayaan gudaha dowladdan galbeedka ah sidoo kale waxaa ka mid ah amarro ka dhan ah waajibaadka diineed ee ay diinta islaamka farayso sida muujinta sunnada iyo xerashada xijaabka ee gabdhaha muslimaadka ah bayaan ay xilli sii horreysay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda baariis ayaa lagu sheegay in sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka oo keliya la diiwaangeliyey in ka badan laba boqol afartan iyo laba xaalad oo islaamofobiya ah islamarkaana lagula kacay dadyow muslimiin ah tani ayaana faransiiska ka dhigtay kan ugu horreeyo ee ay ka dhacaan xaaladahan marka la barbar dhiga qaaradda yurub oo idil shabakadda aljaziira net oo qodobkan soo bandhigayso ayaa waraysatay khubaro iyo aqoon-yahano ka faallooda arrimaha faransiiska waxa ayna xubnahani soo bandhigeen ilaa xad sida uu yahay waaqica faransiiska iyagoona bidhaamiyey jihooyinka quudinaya daahirada islaam nacaybka kana shaqaynaya in ay ku faafto faransiiska kuna dhex bahdo dadka faransiiska ah baaraha iyo wariyaha faransiiska ah ee lagu magacaabo biyi remon ayaa qaba in xadgudubyada ka dhanka ah dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan faransiiska ay tahay arrin jirta oo aanay cidna ka qarsoonayn iyo in ay dardargelinayaan xubno awood leh oo si daran ooga soo horjeeda dadka muslimiinta ah gaar ahaan kuwa qaxootiga ku jooga faransiiska baarahan faransiiska ah waxaa ra'yigan la qaba ninka lagu magacaabo kamaal al ciifi oo ah madaxa hay-ad ka shaqayso arrimaha bulshada oo ka dhisan magaalada baariis waxa uuna kamaal leeyahay islaam nacaybka ka jira faransiiska ma ahan daahiro shacbi ah oo ay ka wada siman yihiin dhammaan bulshada ku nool dalkan balse waa arrin ay gadaal ka riixayaan haayado gaar ah ayna karkarinayaan jihooyin siyaasadeed iyo kuwo warbaahineed oo isku ballansaday nacaybka muslimiinta ayuu leeyahay kamaal al ciifi kamaal al ciifi madaxa haayad ka shaqayso arrimaha bulshada oo ka dhisan magaalada baariis dalka faransiiskana ku nool shan iyo labaatan sano oo xiriir ah ayaa sidoo kale warkiisa sii raaciyey in siyaasiyiinta xilligan horkacaya dowladda faransiiska ay ka wada socdaan nacaybka dadka muslimiinta ah arrintan ayaana waxaa ka marakacaya ayuu leeyahay hadallada duuban ee ay jeedinayaan madaxdan amaa xoghayaha guud ee jaaliyadda muslimiinta ah ee ku dhaqan dalka faransiiska moxamed haniish waxa uu leeyahay bulshada faransiiska ma aha cidda ugu badan ee ku kacaysa falalka islaam nacaybka balse waa dabaqad gaar ah oo dabaqadda siyaasiyiinta ah weliba si gaar ah xukuumadda xilligan jirta oo aad xagjir u ah emmanuel macron iyo wasiiradiisa ayaana ku caanbaxay soo saaridda amarada ka dhanka ah muslimiinta sida xiritaanka masaajidda iyo madaarista muslimiinta mamnuucidda xijaabka iyo wax weliba oo lagu garab istaagi karo shacabka reer falastiin markan aynu milicsanno asbaabta ka dambaysa beegsashada muslimiinta ku nool faransiiska iyo cawaamisha dardargelinaysa daahirada islaamofobiya moxamed haniish xoghayaha guud ee jaaliyadda muslimiinta ee faransiiska ayaa waxa uu leeyahay tiro badan oo muslimiinta ka mid ah si qorshaysan ayaa loo dilaa oo agaasiman waxa ayna la kulmaan weeraro aad u halis badan balse warbaahinta iyo dowladda faransiiskuba waa ay iska indhatirayaan gaboodfallada lagula kacayo dadka muslimiinta ah taminla-aanta warbaahineed ee falalka lagu beegsanaya dadka muslimiinta ah iyo aamusnaanta xukuumadda baariis waxa ay dadkan la colaysan muslimiinta ee geysanaya weerarada oga dhigan yihiin taakulayn iyo dhiirogelin ku aadan waxa ay kula kacayaan muslimiinta ayuu sidoo kale yidhi moxamed haniish sabab kale ayaa jirta oo gadaal ka riixaysa daahirada islaamofobiya ee ku dhex faafayso faransiiska sida uu qabo xoghayaha guud ee jaaliyadda muslimiinta ah waxa ayna tahay sababtaasi dowladda faransiiska oo aanan ciqaabayn dilaayaashab dilaayaasha beegsanaya dadka muslimiinta ah ee u dhashay faransiiska waxaana middan sii dheer boorinta ay warbaahinta faransiiska la garab taagan yihiin dadyawgaasi iyo suurad xumaynta ay la daba joogaan dadka muslimiinta ah